إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal ku qaaday fariisin ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin duleedka magaalada baydhabo ee gobolka baay dowladda federaalk ayaa shalay oo isniin ahayd shir u furtay wadaaddo u badan kuwa laga keenay dibadda si ay u taageeraan qoysaska iska leh dhul ku yaala deegaan ka tirsan gobolka galgaduud ayaa taliyaha ciidamada dowladda federaalk ku eedeeyey inuu boobayo dhulkooda ganacsatada magaalada madheer ayaa ka cabsi qaba inay dilaacaan cudurro halis ah sababa la xidhiir nadaafad darri ku bahday suuqa آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo fitan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal ku qaaday fariisin ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin deegaan ka tirsan gobolka baay deegaanka goofgaduud buurey oo hoostaga magaalada baydhabo saldhig ay ku leeyihiin ciidamada maamulka koonfur galbeed ee la shaqeeya xabashida iyo xalay mujaahidiinta weerar ku qaadeen tafaasiil dheeraada oo weerarkaas ku aadan ma aanan helin balse wuxuu imaanayaa iyadoo maalintii shalay dagaalo saddex jeer lagu jebiyey ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ay ka dhaceen deegaano u dhow magaalada xarar dheer ee gobolka mudugga halkaasoo khasaaro culus dhabarka lagu saariyay askarta dowladda federaalka dowladda federaalk ayaa shalay oo isniin ahayd shir u furtay wadaado u badan kuwa laga keenay dibadda si ay u taageeraan cabdifataax maxamed qaasim ayaa ka waramaya
xasan sheekha ayaa dah furay shir uu aad u dhaliilay kuna soo dhoweeyey erayo niyajab iyo bahdil ku ah kasoo qaybgalayaasha shirka ayaa la qalqaalinayay tan iyo markii isaga la doortay bishii meey ee sanadkii tegey xubno ay ka mid yihiin mukhtaar roobow iyo afarta wadaad ee dowladdiisa lagu yaqaano ayaa loo diray inay soo ururiyaan culimmada caanka ah ee laga garanayo muqdisho iyo gobollada kale ee dalka iyada oo hawshaasi socoto ayaa waxaa dhacaya shirweynihii shanaad ee culimmada wilaayaadka islaamiga ah kaas oo laga soo saaray fadwo sharci ah laguna caddeeyey ciddii gaalada soo raacda inay iyaga la mid tahay arrintaas oo ah mid ijmaac ah oo aanay muslimiintu weligood isku khilaafin wuxuu shirweynahaasi sii murjiyey mashruucii uu xasan sheekh ku doonayay inuu ku helo wadaaddo ammaana nidaamkiisa geesta kalena dhaleeceeya mujaahidiinta waxaan xog ku helaynaa in dowladda federaalku la xiriirtay culimo badan oo dalka iyo dibadda ku nool si ay u taageeraan duulaanka caalamiga ah ee soomaaliya lagu soo qaaday balse waxay kuwoodii rasmiga ahaa kala kulantay cudurdaarasho ah inaysan ka soo qaybgalayn kolkay arrintu sidaasi noqotay waxay markii ugu horreysay dowladda federaalku bilowday inay soo ururiso wadaadaha deggan maraykanka iyo ingiriiska maadaama dagaalka soomaaliya ay calanka u sido xukuumadda washington sidaba uu hogaamiyaha dowladda federaalku ka sheegay safarkii uu ku tegay magaalada minneabolis ee waddankaasi sidoo kale waxaa la soo ururiyey dumar iyo rag ka tirsan wasaaradaha dowladda oo loo geliyey shaarka culimada lana soo dhex fariisiyey goobta wadaadaha ayaa waxaa lagu keenay dhaqaale badan oo ka mid ah deeqihii ay dowladda federaalku bil ka hor ka heshay dowladda maraykanka si loogu kaabo dagaalka socda qaab ahaan kulanka iyo habtabintiisuba wuxuu u muuqday mid aad u dhaajinaya shirkii culimmada wilaayaadka islaamiga ah laakiin waxaa cajiib leh habka la isku dhex fariisiyey ragga iyo dumarka goobta ku sheekaysanaya ee faraha isla taagtaagaya waxaa cajiib ah kelimadaha laga jeediyey furitaankiisa kuwaasoo dibadda soo dhigay fashilka dowladda federaalka ka haysta inay hesho wadaaddo dadku wanaag ku garanayaan oo waxeeda u xalaaleeya mukhtaar roobow oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu qiray dhaqaalaha uu xasan sheekh ku bixiyey wadaadahan iyo shirkooda waxaa kaloo uu muujiyey duruufta adag ee ay ku qabteen iyo sida mar walba isaga loo dabataagnaa loona weydiinayey away shirkii wadaadaha hadda ayaa la sheegay shirkan min awalihi ilaa aakhirihi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa ricaayeynayey maalgelinayey ra'yigiisa ay ahayd juhdigiisa ay ahayd habeen walba iyo maalin walbana lahaa xaggee marayaa waa la soo daahdeen madaxweyne shirkii waa fadhidaa maanta waxaan ka baqaynay inuu naga umul raacee waa yimid oo waa dhashay bixamdilaahi tacaala inuu dhashana wax fiican ay kasoo dhashaanna waan rajaynaynaa culimmada aad baan ugu mahad celinaynaa madaxweynahana juhdigu galay waan isaguna uga mahad celinaynaa runtii ra'yigaas isagaa lahaa mukhtaar wuxuu hadalkiisa ku muujiyey xoogaa faan ah iyo inuu rafaad kadib soo helay wadaado badan hase ahaate ee xasan ayaa warkaasi ku naqdiyey oo ku diiday wuxuu madaxweynuhu isagoo aad u niyajabsan ku calaacalay inaysan meesha ku dhammayn culimmada welibana in badan uu filayey aysan goobta soo xaadirin culimmadayna horta meesha kuma dhamma badankoodana ma joogo in badan oo rabtay meeshaan maanta inay joogto oo maqanaa jirta laakiin waxaan hubaa haddana in badan oo cabsi daraaddeed uga hartay oo meelaha joogta inay jirto oo cabsatay inay meeshaa yimaadaan haddee cabsidanaad muxuu ahaaye waa bini aadamka ilaaha la abuuray oo hadda inay qof inuu cabsado ma aha lama eed gaara kuma laha laakiin waxaa ka cabsanaysa ee meeshaad ka cabsanaysa ee meeshaan aadan ka cabsanaynin inay xoogaa kuula kuu kala cad yihiin aad iyo aad ayay muxuu ahaay ay muhiim u tahay waxaan rabnaa marka marka waxaan rabaa culimada horta kow marka ugu horeysa inaan la nimaado horta karti iyo awood aan isu dhagaysan karno annagoo kale ra'yi duwanna aan isku aqbali karno isla soco karno waxna isla wadaagi karno maalinna ma soo marin dowladdu ay diinta u taagan tahay sida ay ilawareedyo sheegayaan xasan ayaa dhaqaale looga cunay in loo keenayo wadaado badan oo aanay dadku xumaan ku aqoon markii ay suurageli weysayna waxaa lagu wajahay mid la mid ah xeeladihii ay xildhibaanadu adeegsanayeen xilliyadii doorashada dadka xildhibaan doonka ah kolkii ay waayaan ugaasyada muctabarka ah waxay maqaaxiyaha ka soo kaxaysanayeen dad fadhi ku-dirir ah oo ay magaca suldaannimada siiyeen si ay ujeedooyinkooda uga dhammaystaan xasanna waxaa meesha loo soo fariisiyey dad uusan intooda badan ku qanacsanayn sidaba uu isagu afkiisa ka sheegay iyadoo uu shirku sidaasi yahay ayaa waxaa haddana ka muuqanaya in dadka la isugu keenay ay ku jireen kuwo ay colaadi ka dhaxayso rag aaminsan in qabuuraha la baryo oo shardi laga soo galo iyo kuwo arrintaasi ka aaminsanaan jiray inay shirki tahay isdiidmadaasi ayaa goobta ka muuqatay iyada oo si cad la isku weeraray ninka ugu nugul ee weerarka la kulmay waa bashiir axmed salaad hogaamiyaha ururka ictisaam bashiir ayaa jeediyey kelimado kooban oo uu ku dhalleeceynayay mujaahidiinta si uu qolyaha ka soo horjeeda ee meesha fadhiyaahi uga muujiyo inuu yahay ninka ugu nacab mujaahidiinta kadib waxa uu sheegay war uu ku mutay in lagu xagto oo lagu weeraro hadalkaasi wuxuu ahaa in dhibaatada soomaaliya ka taagan ay ka bilaabatay culimmadii uu madaxweynihii hore maxamed siyaad barre ku laayay magaalada muqdisho loona baahan yahay in nidaamka hadda ka jira madaxtooyada uu ka toobad keeno maadaama culimmadaasi lagu laayay magaca dowladda dembiga la galay hortiyaa galay dembigaas qaranka soomaaliyeed baa galay qaranka soomaaliyeed toobad baa looga baahan yahay inuu ka toobad keeno dhibku u geystay culummadii iyo diintii iyo dalkii mar dee qaranka asaga ah madaxweynaha kowka ah anna waa kula jirnaa laakiin almuhim qarankii soomaaliyeed toobadkeen baa laga sugahayaa waa kow marka laba ragcoo sunnaa oo loo yaqaano salaatu tawba in qaranka uu tukado baanu soo jeedinayaa marka uu bashiir hadalkaasi sheegayo waxaa goobta ku sugan qaar ka mid ah raggii siyaad barre u fadwooday laynta culimmada ardaydoodii uuna ka mid yahay cabdulqaadir somow somow ayaa bashiir iyo jamaacadiisa oo markii hore jihaadi jiray ugu baaqay inay iyaguna ka toobad keenaan waxaase ayaan darra in culimmadii xaqi runta aheeday waxaasu inay baadil yihiin ay caddayna waayaan dadkana ku qanci waayaan hadda walaalkay sheekh bashiir khayr alhasi waa in laga tooba keenaa maalintii culimmadii soomaaliyeed la laayay sax weliba socodka tooba in la dugo sheekh waa ku waafaqsana makaankii in la tago waa ku waafaqsana waxaa saasoo kale anuuna soo jeedihayaa oon ku darayaa mabda'an dadki keena waa inay tooba keenaan dalkan dadka wuxuu soo geliyey fikirkan ma iska imaanin ha ajarminaya fikirkan waa la ximbaaray culum buu leeyahay waa inay tooba keentaan dhaqa siyaasiyiin uu leeyahay waa inay tooba keenaan waa inay kabiri noqdaan caruurta inaan layno fikirka lagu siiyey aabbayaashine aa imaamyaale ay noqdaan ma dhacayso mabda fikir mabda waa inaan baabi'ina ma isku waafaqsana ya kutubtii dadka loo akhrinayo tobankii dhowrka sano ee ee furumaha dagaalka loogu tegay waa inaan gubnaa ma isku waafaqsana madiina waa aamusantiin ma raysiin waxbaa idinku jira ilaaha idinku dhaariyey ee ma raalliya ku tihiin mabaadi'daas naxliga ah oo ummadda qaybinaysa oo da- oo- oo dadka ku gaalnimo xugminaysa oo ninka caqiidada shacriyada aaminsan waa gaal dhehaysa ee dhiiggiisa ku banaysanaysa biri makanaha ma gubaynaa shirkan waxaa la leeyahay waxa uu ka liitaa shirarkii ay horay u qaban jirtay dowladda federaalka marka dhinaca kasta laga eego ma ahan shir marnaba lagu falanqeynayo qodobada diimeed ee dowladda federaalka lagu haysto sida halkudhigiisa laga dareemayo laakiin ujeeddada loo qabtay ayaa ah in la dhaqangeliyo fakarka iyo talada koob iyo toban dowladood oo kiristan u badan kuwaasoo sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab aanan militari ahaan looga adkaan karin balse la doonayo in wadaaddo loo adeegsado si dadka loo marin habaabiyo sannad ka hor xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo saartay silsiladda saa'a maa yaxkumuun oo ka kooban laba iyo toban qaybood laguna soo bandhigay kufriyaad lagu eedeeyey dowladda federaalku inay dhex fadhiso islamarkaana caddeymihiisa oo muuqaal ah wata ilaa iyo haddana waxay dadka aadka ugu dhow madaxtooyada sheegayaan in jawaab loo la'yahay silsiladaasi
qoysaska iskale hadhuul ku yaala deegaan ka tirsan gobolka galgaduud ayaa taliyaha ciidamada dowladda federaalka ku eedeeyey inuu dhulboob ku hayo maxamed ciise ayaa warkaas soo jeedinaya bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya dhac iyo bob lagu hayo dhulalkooda qaar ka mid ah dadiyuhu ku dhaqan muqdisho ayaa sheegay in dhulkooda si xoogaa loogu haysto islamarkaana aysan dhisan karin iyagoona ku tilmaamay dowladda federaalka inay cadaaladari haraysay waa kuwan qaarkood oo arrintaasi ka waramaya dowladda xasan sheekh iyo ra-iisul wasaaraha ee waxaan ka uga fadhinaa cadaalad aqa aan leenahay oo dhulkaas xaggiisa ah in nagala siiyo dadka naga haysta kow degmooyinka gobolka banaadir waa dukumentiyaasha oo dhan ayaa halka- waa dukumentiga kaxda waaye wuxuu soo baxay siddeetan iyo toddobadii ilaa siddeetan iyo siddeeddii ilaa siddeetan iyo lixdii ilaa siddeetan iyo sagaalkii ilaa siddeetan iyo shantii marka dukumentiyaashaas ayaan haysanaa xaqa aniga annagoo dhanna waxaa haysanaa fulin ayaan haysanaa maxkamadda gobolka banaadir waa soo marnay guddiga khilaafaadka gobolka banaadir waa soo marnay sidoo kale waxay yidhaahdeen cadaalad daraan ka cabanaynaa Eh, degmadii cad- waa cadaalad darro gobolkii waa cadaalad darro maxkamaddii waa cadaalad darro cadaalad booliisku waa cadaalad darro waxaan nahaa dhuley annagu dhulkiyaana laka haystaa xoogaana lakaga haystaa dukumenti kala la saaraa ninka jooga duk- eh, degmada asagaa eh, gobolka jooga asagaa nugu haysta injineer hadduu yahay iyo agaasime hadduu yahay kan maxkamadda jooga asagaa nugu haysta madaxweyne isbeddelaan rabnaa adiguna cadaalada ku dhawaaqday aan helno cadaaladii nos- na soo hor fadhiiso aan wada hadalno maxaa cadaaladda xaa ka imaanaya ma waxaan u dacwoonaa ninkii shalay nagu haysta dhulka oo gobolka joogay oo lahaa waraadaan bedeli dowladda federaalka ayaanan waxba u qaban bulshada ku dhaqan meelaha ay maamusho warkan dhegeystayaal saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ganacsatada magaalada mandheera ayaa ka cabsi qaba inay dilaacaan cudurro halis ah sabab la xidhiidha nadaafad darri ku baahday suuqa mahad ayaa warkaas soo jeedinaya ganacsatada suuqa baasbaag oo ku yaala magaalada mandheera oo ka tirsan dhulka soomaaliyeed ee kenya gumaysato ayaa ka cabanaya nadaafad darro tii ugu xumayd waxay sheegeen inay ku dhex ganacsadaan goob qashin badan dhex yaal taasina ay ugu wacan tahay waxqabad la-aanta uu ku hayo maamulka iyo dowladda kenya halkaasi ka dhisatay oo canshuurta oo keliya dadka ka gurta islamarkaana aanan waxba u qabanin dhibaatooyin badan oo dhanka nolosha ah ayay sheegeen inay la daalaadhacayaan waana kuwan iyaga oo ka waramaya dhibka iyo rafaadka ay ku dhex ganacsadaan
waxaan ku nool nahay magaalada baasbaag liilaan ku nool nahay waa shuuqa suuqan muddo badan baan ku noolnahay ganacsitaan ku nool maqaayidley baa ku nool dukaanley baa ku nool eh, maxaa la yidhaahdaa ayu noocaa ku nool adi alaa kulaal arqaalayaashaa ku nool meeshaan dhowr iyo toban sannaan degannahay
كلنا واتساب اصر واي اتقش حتى نانوكا واشيري ميل بنجي واي باشبك ابارت اوف باشبك از ميل بنجي واي وان بنك واد بيسو xaliime axmed lakica liidhaa soddon sana aan baasbaak roobaan soo galinaan soo galay soddon sana caanaan gaday iyo shaahan gaday labadan beri naftaan noloo keeni musqul ma qabno musqul baasbaak haddaan ka tagno aan isbitaalka farmisha aan aadna farmisha hataa waa nalaga xihanaa dhibaatadana haysat iyagoo sii hadlaya ay sheegeen inaysan haysan xitaa wax qoraxda ka celiya horta dhibaatada noogu weyn waa musqul la'aanta nadaafad darrada maadaama ay imaado saaka annaga waa shaqaysan wayne masaakiinaan nahay meeshaanaan ku shaqaysannaa gabdho goroobaan nahay ma fahanteen marka meeshaan saasoo ay tahay dhibaatada nagu haysa waa musqul la'aan magaceyd xabiiba cali maxamed ah liiraa meeshaan orax biila'aan oon haye orax orax waa waagii ilaahay abuuro waxa nala kor taagan yahay anshuurkeen lacagkeen baa layidhaha war lacagta meesha lageyna ma naqaan ani lacagta waa bixinaa waxaan u bixinaa inaan nadaafad helno biyo aan helno musqul aan helno maamulada maqaarsaarka ah ee ay dowladda kenya ka samaysatay dhulka ay xooga ku haysato ayaa bulshada halkaas ku nool dhibaatooyin ku hayaa waxaana dhibaatooyinka ugu waaweyn ee dadkaasi haysta ka mid ah biyola-aanta iyo gaajada mahadsanid mahad cubeyd warkii subaxnimo dhegaystayaal saaka ayaad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqoon waa inagaa intaa